faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo joogtiinba kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada qodobadiisa saaka kuwa ugu dooron shirkadda booshisiyinta beelaha maamulka galmudug oo si toosa uga furmay magaalada dhuusamareeb odayaasha magaalada cadaado ee ku matalaya shirkadda booshisiyinta maamulka galmudug oo caddeeya mowqifkooda ka qaybgalka shirka maxkamadda adduunka i c g oo ku dhawaaqday in dib loo dhigay muddo laba bilood ah dacwadda badda soomaaliya ee kenya iyo dowladda federaalk soomaaliya oo war cusub ka soo saartay gudoomiyaha gobolka banaadir oo ahna duqa magaalada muqdisho xalay kormeer ku sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir xowlka qaranka soomaaliya oo soddon iyo shan sane kadib guul muhiima gaare iyo wasiirka cayaaraha oo ka hadashay arrintaasi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hambalyo mahadcelin u diray guusha ay gaareen xulka qaranka soomaaliya maamulka somalilan oo war cusub ka soo saaraya muranka badda u dhexeeya soomaaliya iyo kenya guddoonka golaha shacabka oo baaq u diray bulshada deegaanada galmudug bogaadiyana dadaaladu ra-iisul wasaare kheyre ka wada maamulka galmudug qodobada caalamka warka subax ee raadiyo cadaada dhegaystayaal saaka aad ku maqli doontiin waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga erdogan oo digniin culus u dira midooda yurub qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyo cadaado
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa maalinimo jimca taariikhda ay ku astaysantay lixda bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo fidsan anigoo maalmuure axmed ayaa saaka la diyaaray liibaan ayaa soo saaray galladno uu farsameynaya ay soo dhowaada dhegeystayaal waxaa si rasmiya magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug uga furmay shirka dib u heshisiinta beelaha galmudug oo muddo halkaasi ka soco doona dhanka kale odayaasha ku matalaya magaalada cadaado shirkaasi ayaa caddeeyay mowqifkooda ka qaybgalka shirka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada dhuusamareeb si rasmi uga daafuray shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo ay ka qayb galeen ergooyinkii ku matalaysa dhammaan reer galmudug ra-iisul wasaaraha ayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha uga mahad celiyey dadaalka dheeriga ay galeen isku keenida bulshada galmudug ayaa sheegay in shirkani gobolxaar u yahay dhismaha galmudug loo dhan yahay oo ka shaqeeya danaha reer galmudug kana qayb qaata horumarka guud ahaan ee dalka shirka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya odayaal ugaasiyo iyo qaybaha kale ee bulshada qaar ka mid odayaashii ka qaybgalay oo ku matalaya deegaanada galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay tahay midaani mid lagu far qaar ka mid a odayaasha ku matalaya shirka magaalada cadaado ayaa sheegay inuu ballanqaadkii dowladda federaalk soomaaliya u sameeyey reer cadaado ay ka dhabaydo islamarkaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu tago magaalada cadaado si uu u xaliyo ha tabashada odayaasha cadaado annaga reer cadaado dhegteennay gasho dhegta kalena waa ka baxday qalbigeennana waa gasho mar baan wax maqalnaa markaan maqalnana waa ku dhegnaa ma ahan qodbasiro mana ahan war la qalinayo dal iyo debad sale baan meelay joogaan warkaasna waana u duubayaan wayna rabaan annaga dawladdu waa dawladdeennii ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaaraheennii dawladda iyo ra'iisul wasaaraha iyo dalka qaybtaan ku leenaha waa ka qaadanaynaa laakiin qaybta aan konseenka ka qabno ama aan doodda ka qabno mudane ra'iisul wasaare reecadaada waxay rabaan inay kaala hadlaan hadda waxaa jooga dhuusamareeb boqol qofaa joogta aniga adugu cadaadaan ku wada hadalnay waxaad tidhi odayaasha dhuusamareeb ha yimaadeen waxaan ku idhi dhuusamareeb ma khayrkii baa yaalla anaa haya ha la ii yimaadaad tidhi waa kuu nimid martiyaan caawa kuu nahay adaan kuu joognaa dalabkaagiyaan ku nimid inaadna qaabishaan rabnaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye walaalkeen aan farriin kuu soo farnay runtii isagoon soo gudbin inaan sheego waan dareemayaa laakiin culayska annagana haystaa ka daran dadkaan matalnaay kuma qanacsana ilaa tabashadooda la xalliyo siday wax u socdaan mudane ra'iisul wasaare kuma qanacsana waxaan rabnaa saleemaan inaad qaabisho waxaan rabnaa cadaado inaad tagto waxaan rabnaa tabashadooda inaad xallido haddaad reexaraala qanciday haddaad reexaraale u socoto haddaad reexaraal rabto inaad ka quslido aadaan kugu mahad celinayaa boqol oday baa caawa dhuusmareeb joogta xildhibaanadii baa jooga mas-uuliyiintiyaa joogta haddii guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo xildhibaanadu ka xishoonayaan qabiilka annagaa afka qabiilka ku hadlayna ra'iisul wasaare inaad saleebaan qaabishaan kaa rabnaa cod dheeraan ku leennahay galmudugaan ka mid nahay waxbaan la qabnaa laakiin wax tabashadeenna ra'iisul wasaare qaabil gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare maxamed abshir bukhaari oo goobta ka hadla ayaa sheegay inay xilligaani galmudug u baahan tahay isku keenid islamarkaana laga ilaaliyo wax kasta oo dibidhac u keeni kara galmudug ta maanta aan u baahannahay oo la rabo in la dhisaahi waa galmudug aan mar kale mar saddexaad u baahan doonin dib u heshiisiin oo dib u heshiisiintan dowladda federaalka ay hormuudka ka tahay ra-iisul wasaaraheeduna uu dadaalka ku bixiyey mudane xasan cali khayre waa mahadsan yahay ra-iisul wasaaruhu waxaan filayaa inaan hadda kadib loo baahan doonin galmudug mar saddexaad dib u heshiisiin loo raadiyo maadaama galmudug hadda ay ku jirto xilli muddaxileedkeedii labaad ee dastuuriga ahaa haddii hadda la sameeyo golayaasheeda fulinta iyo golaheeda wakiilada waxaan filayaa galmudug inaysan geli doonin hadda kadib hakad oo mar kasta oo mudaxileedkeedu dhammaado ay si habsamiya ugu gudbi doonto mudaxileedka kale oo ku xiga waxaan aan rabaa inaan tilmaamo galmudugtaas la dhisayo oo la yidhi waa kow iyo toban qabiil waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto galmudug in laga dhigo maadaama mudaxileedkeedii labaad hadda la yegleerayo labiyo toban qabiil dadka soomaaliyeed ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu ka sheekeeyey muhiimadda shirkan uu leeyahay reer galmudug waxa uuna sheegay inay gogoshaani ay kow u tahay dhismaha galmudug loo dhan yahay islamarkaana wax kastoo ay qabaan beelahaasi la dhammaystiri doono
maadaama marka haddii aada tihiin reer galmudug aada isku raacdeen inay tahay xuduntii dalka aada og tihiin inay lafdhabar tahay su-aashii waxa ay tahay siduu u noolaanayaa qof xudunta laga hayo haddii aan xuduntii daawo loo helin soomaaliya daawo loo heli maayo galmudugna waa xuduntii ma daaweysno galmudug daaweysan galmudug nabad ah galmudug heshiis ah galmudug leh maamul shaqeeya waa horumarka dalka iyo dadka soomaaliyeed haddii aan kusii noolaano galmudug wax la kala leeyahay oo aan la helin galmudug wax la wada leeyahay waxaa khatar ku jira mustaqbalka galmudug taasoo khatar gelinaysa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa dhab reer galmudug inaad xoolaha kala leedihiin inaad beeraha kala leedihiin inaad ceelasha kala leedihiin inaad beelaha aad kala dhalateen aad ku kala abtirsataan sida halkanba aad ka sheegteen laakiin caawa iyo berri waxaad u baahan tihiin inaad samaysataan wax aad wada leedihiin oo aad wada difaacdaan lexjacle idinka wada hayso aada u siman tihiin oo hoggaankeedu galo doorasho xor iyo xalaal ah oo xilkeedu meerta yahay waxaan rabnaa galmudug inay ahaato muunada soomaalinimada kana faa'iidaysano astaamaha dadkeeda astaamaha dadka galmudug oo ku salaysan inay yihiin dad qiiro leh dad qab leh dad dhaqanka garanaya dad muuqaalka lagu yaqaano ay yihiin soomaalinimo dad aan aqbalayn quursi dad aan ku shaqayn nacayb waa inaan ogaanaa in gogosha la dhigay iyo heshiiska laydinkugu baaqay inay tahay furaha mustaqbalka galmudug oo ku qotoma nabad dowladnimo midnimo waxwadaag wada noolaasho iyo is-cafis
shirkan dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka furmay magaalada dhuusamareeb ayaa socon doona muddo maalmo ah oo looga tasho doona ayaha maamulka galmudug maxkamadda adduunka i c g ayaa ku dhawaaqday in muddo laba bilooda dib loo dhigay dacwadda badda soomaaliya iyo kenya waxaana ka hadasha arrintaasi dowladda federaalk soomaaliya maxkamadda adduunka ee i c g ayaa laba bilood dib u dhigtay dhegaysiga dacwadda muranka badda ee soomaaliya ee kenya oo lagu waday in sagaalka bishaani inuu furmo kenya ayaa hore u dalbatay in labaiyo toban bilood dib loo dhigo balse maxkamadda ayaa sheegtay inay laba bilood oo keliya dib loo dhigo kiiskaasi dibna loo furi doono maxkamadda ayaa sheegtay inay tixgelinayso soo jeedinta dowladda kenya balse aan laga aqbalaynin wakhtiga dheer ay qabsatay oo ay tahay laba bilood oo keliya safiirka soomaaliya u fadhiya midooda yurub danjire cali fiqi ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta qaranka waxa uu ku sheegay in maxkamadda i c g ay dib u dhigtay muddo laba bilood ah danjire cali fiqa ayaa sheegay in dacwadda dhegaysiga ay bilaaban doonto bisha nofembar afarteeda sanadka laba kun toban iyo sagaalka islamarkaana ay tahay wakhti aada u yar safiirka ayaa muujiyey in maxkamadda i c g ay ka xun tahay go-aanka balse ay ku gaartay codsi kaga yimid dowladda kenya kaas oo ay ku codsatay in dacwadda dhegaysiga dib loo dhigo muddo sanad ah balse aysan maxkamadda ka ogolaan go-aanka maxkamadda i c g ee ka soo baxa ayaa ka dhigan in maxkamadda aysan fulin dalabkii dowladda kenya ee ee badnaa ahe halka sane maadaama ay dowladda kenya codsatay in muddo sanada dib loo dhiga balse ay laba bilood oo keliya dib loo dhiga kiiskaasi dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn ugu diyaar garoobaysa dhegaysiga maxkamadda i c g iyadoo dowladda ka go-an tahay difaacidda baddeeda muddo laga joogo shan iyo toban daqiiqa ayaa waxaa soo dhacday email ka timid maxkamadda maaragtay i c j da taasoona lagu wargeliyay annaga iyo kenyaba in maaragtay maxkamadii loo dhigay dib laba bilood oo dacwadda ay bilaaban doonto bisha afarta november wiiga bisha afarta november hadduu ilaa yidhaahdo maya koorka hadda waxaa waay uu ka xun yahay in maaragtay da- daqiiqadii ugu dambeysay sitimaanka ugu dambeysay ee codsiga ka yimid maaragtay kenya laakiinse maaragtay wuxuu go-aan ku gaaray inuu maaragtay ku shaqeeyo diblomaasiyad oo maaragtay oo oo wanaagsan oo maaragtay marka codsiga hadda ay codsadeen oo halka sano ahaa laba sano laba bilood ayaa laga soo qaaday marka dhegaysiga wuxuu noqonayaa bisha november afarteed hadduu ilaa yidhaahdo anaga hadda warqada laguma cadeenin laakiin warqada waxaa mar haddii maaragtay ee lasoo qoro oo la yidhaahdo dhegaysiga markaas buu dhacayaa dhegaysiga markaas buu dhacayaa inta ka hor dowlado waxaa jiro oo sidaas oo kale oo intii dhegaysi la yidhi waa loo loo loo maaragtay dhegaysiga lagu cadeeyey oo loo sheegay maalmaha ay dhacaayaan ay dowladda mid kamida ay diiday inay timaado maxkamadda marka markaas oo kale waxay samaysaa dowladda timaada ayay ayay keeska ka dhegaysataa maaragtay wallahi annaga waxaan u aragnaa go-aankan go-aan maaragtay fiican oo aan maaragtay hadda muddo dheer naga dhuminayna muddo laba bilood waxay tahay male maslaxadda hadday u aragto maxkamadda inay taas maslaxadda ku jirto deganaanshaha maaragtay gobolka iyo maaragtay iyo guud ahaanba sideedaba maaragtay in ay codsiga kenyana ay ka jawaabto waxaanu aragnaa maaragtay arrin aanan eh, dhib weyn hadda annaga noo keenayn annaga hadda jawaabna lagama rabo ee waayo maalin maalintii naloo maaragtay ballamiya un baan tegaynaa hadduu ilaaha yidhahdo Eh, shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay go-aanka kan maaragtay ay ay eh, maxkamadda ay gaartay waa go-aan runtii ay ay ka fikirtay oo maaragtay waa ay aada uga fikirtay labada dhinacba ka fiirisay waxaan u aragnaa maaragtay go-aan macquul ah laba bilood waxay tahay male marka waxaan leenahay mataqaanaa eh, labadaas bilood markii la gaaro hadduu ilaah yidhaahdo markaas unbaan maaragtay dhegaysigu bilaabanaya intaasna maaragtay waxaa dhiba hadda oo maaragtay eh, maxkamadda dhinaceeda nooga imaanaya male iyo meelaha kaleba Eh, hadda maxkamadii dhegaysigu wuu baaqday marka waxay noqonaysaa wafdiga inuu maaragtay iska baaqdo Eh, ileen isniintii eh, dhegaysiga ma dhacaayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xalay waxa uu kormeer ku sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xalay howlo kormeer ah ku sameeyey degmooyinka gobolka banaadir sida shibis boondheere shangaani iyo kaaraan kormeerka waxaa ujeedkiisu ahaa mid uu duqa magaalada muqdisho ugu korgelay sida ay maamulada degmooyinka iyo saraakiisha amniga ee saldhigyada habeenkii ula falgalaan howlaha amni ee caasimadda magaalada muqdisho kormeerka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish uu ku sameeyey degmooyinka waxaa ku wehlinaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan gudoomiyaha gobolka banaadir ee cusub ayaa kordhiyey maalmahan dambe ee shaqooyinka ugu korgelayo degmooyinka ee kale ee gobolka banaadir dhegaystayaal warkii subaxnimaad kala socoteen raadiyo cadaad inta ayaan saakay kusoo gabagabanaynaa warkaani waa maadnuur axmed ayaan la socodsiinaya liibaan ayaa soo saaray gaalad maxamed ibraahimna wuu farsameynaya tan iyo intaan warkaan midka xiga ku kulmi doono jimco wanaagsan